alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waصaxbih slama tasliima kasiira baabu ma yutawahamu anahu riyaaء walaysa biriyaa'in wuxuu baab u yahay waxa la ismoodsiinayo inuu istusiya riyaa yahay oo walaysa biriyaa'in riyaana aan ahayn markuu ka soo waramay xaadiidtii sheegaysa riyaaga iyo dhibaatadiisa wax ka mid ah ayuu masaladan muhiimka halkana ku baraarujinaya wacan abi darin radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi qiila lirasuuli illaahi rasuulka ilaahay waxaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalama ara-ayta waxaad ka warantaa alrajula ninka aladii kaasoo yacmalu lcamala samaynaya camalka min alkhayri khayrka ka mid ah oo wayaxmaduhu nnaasu calayhi dadkuna ay ku ammaanayaan camal buu samaynayaa khayra ilaahay dartii buu u samaynaya laakiin dadkiibaa intay ogaadaan ku ammaanaya qaala wuxuu rasuulku uhi tilka taasi caajilu bushra almu'min waa bushaaradii qofka mu'minka ahi uu helaayey oo soo degdegtay weeye rawaahu muslim markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa arrintaasi inaanay riyaagii ka mid ahayn xataa hadduu qofku ku farxo oo waxa weeyaan markaa arrinkaa markuu ogaado dabadeed uu ku farxo riyaa ma noqonaysa mar haddii camalkan isagu ilaahay dartii uu sameeyey waay bushra lmu'minkuna waa ka ilaahay aayadda qur-aankaa ku sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi laakhira bushaara ayay awliyada ilaahay ee mu'miniinta ahi adduun iyo aakhiraba ku leeyihin bushaarada adduunyada markaa waxaa ka mid ah acmaasha wanaagsan ay sameeyaan ee ilaahay dartii ay u sameeyaan inay dadku markaa ku ammaanaan taasina waxay keenaysaa ilaahay jalla wacalaa waxay tilmaamaysaa qabuulka ilaahay qofkaa uu siiyey iyo inuu yahay markaa qof wanaagsan oo qiimo leh waxaa kaloo ka mida dee bushaarada saan filaya inaynu hore usoo tilmaannay adduunyada qofka muminka ama weliga ilaahay uu ku helaayo waxaa ka mida riyadii wanaagsanayd ee isagu uu ku riyoonayo ama loogu riyoonayo oo kale waxaa jira waxyaabo kaloo dadka laga yaabo qaarkood inay riyaa moodaan laakiin riyaa aan ahayn waxaa ka mida qofku marka uu dadka wanaagsan la joogo haddii waxa weeye cibaadada uu kordhiyo oo nashaad iyo firifircooni zaa'id ahoo dheeraadi ay gasho si marka uu gaarka yahay ama uu goonida yahay ka badan arrinka noocaasi riyaa ma aha waayo dadku had iyo jeer way isku daydaan oo way isbaraarujiyaan oo waxa weeye dadka wanaagsan had iyo jeer dee waa lagu daydaa ma fahante markaa haddii uu dadka wanaagsan markuu la joogo la tahajudaayo la tukanayo la soomayo iyaga la joogo sidii markii hore uu samayn jiray si ka badan uu u dadaalo arrinta noocaasi riyaa noqon mayso ee dadkii wanaagsanaa uu ku dayanayo iyo khayrkii oo ugu baratamayo unbay noqonaysa wuxunbay riyaa noqon kartaa haddii ujeeddadiisu ay tahay dadkan inuu tuso inuu waxa weeye la dhigaayo xagga cibaadada oo macnihii waxa weeye uu ishaaraayo dee igama cibaado badnidin bal eega hadda aniguba waa anigaa cibaadada badan iyo si ay isu yidhaahdaan marka kalena dee sidan unbuu qofkan u cibaado badan yahi qasdigaa xumi hadduu galo waa riyaa haddii kale se riyaa ma aha arrinka saddexaadeen isaguna riyaa noqon ahayni waa qofku inaanu dembigiisa qariyo aanu ka sheeg sheekayn qofku haddii dembi uu ka dhaco waxa weeye waxba inuu dadka u sheeg sheego isfadeexadiyo maaha iyadoo ilaahay jalla wacalaa uu asturay haddii markaa qofku dembigiisii sheeg sheegi waayo arrinta noocaasi laysa min arriyaa'i fii shay arrinka afraad qofku inuu dhar qurux badan xidho ama maryo qurux uu xidho kaba qurux badan iyo wixii la mid ah iyaduna riyaa noqon mayso sidaynu xadiidkiiba ku soo marray ina allaha jamiilu yuxibu ljamaala markii rasuulka la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam wa kadalik shacaa'irta islaamka qofku inuu muujiyo isagoo ilaahay dartii uun ujeedo ujeeddadiisu ay tahay iyaduna dee riyaa maaha waayo cibaadaadkii waxaa ka mid ah qayb in la muujiyo mooyaane si kale aan suuragalba ku ahayn sida xajkii oo kale gaar loo qaban maayo dadkiibaa maaragtay lala qabanayaa cumradii jumcihii khudbadii jamaacaadkii xaadiristoodii iyo wixii la mid ah wakadaalika qofku hadduu daaco iyo khayr muujiyo iyadoo ujeeddadiisu ay tahay in lagu daydo oo khayrkaa dadku ay ka bartaan oo iyaguna ay sameeyaan ta noocaasina riyaa maaha waxayse riyaa noqonaysaa marka ujeeddadiisu ay tahay dadku inay ammaanaan oo ay waxa weeye ku mahadiyaan oo arrintaa ay dee ku maaragtay qadariyaan iyo wixii la mid ah qaala baabu taxriimi اnadari ila almar'ati alajnabiyati walamradi alxasani ligayri xaajatin sharciya wuxuu baab u yahay taxriimi nadari ila almar'ati alajnabiya xarimista la xarimay eegista la eego ila almar'ati alajnabiya haweenayda ajnabiga ah ee qofka xaaskiisiina aan ahayn maxramkiisana aan ka mid ahayn waalamradi alxasani iyo qofka yar ee garhmaleyta ah ee quruxda badan alamrad waa qofkii dee waxa weeye aan garhka lahayn inankii yaraa ee weliba quruxda badnaa weeye ligayri xaajatin sharciya dan sharciya la-aanteed loo eego marka amradkii xasanka aha iyo haweenaydii ajnabiyadda ahaydba waa la eegi karaa buu leeyahay haddii dan sharciga sharci ahi ay meesha taallo soo tusaaleahaan haweenaydii inay waxa weeyaan maaragtay markhaati gelayso oo kale iyo marka dee la guursanayo haweenayda oo kale iyo wixii la mid ah alamrad alxasan waxa axaadiidoo ku soo aroortay oo ahlulcilmigu ay sheegeen ma jirto inaan isaga la eegi karin hayeeshee ahlulcilmi badani waxay idhaahdaan in la eegaa ma bannaana sababtuna waxa weeye ay ku cileeyeen waa lagu fitnoobayaa khashyata aliftitaan in lagu fitnoobo ayaa laga baqanayaayoo dumarka haddii la diiday eegistooda iyadoo fitna laga carar yahay dee kanna waa lagu fitnoobi karaa gaar ahaan dee maaragtay bulshooyinka iska fasahaaday iyo meelaha waxa weeye qaarkood marka la joogo qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi qul lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa yaquduu maaragtay ha laabaan ay liyaquduu oo laamul amrigaa loo qadaraa ha laabaan min absaarihim indhahooda wax ka mida ha laabaan oo indhahooda wax walba yaanay ku sii dayna wixii xaaraan ah ha ka laabaan weeye ama qul lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa laaba indhihiinna yaquduu min absaarihim way laabi doonaayeene wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina samca aragga maqalka iyo walbasara arag iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kaa dhammaantii kaana wuxuu ahaaday canhu mas-uulan mid la isweydiinayo waxee qofku uu ku dhagaystiyo wuxuu ku eegiyo wuxuu ku qabtayba waa mid la weydiinayo weeye mar haddii layna weydiinayo su-aali ay dambaysana inuu qofku isilaaliyo xubnihiisan u ilaashada waajib ku ah wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaclamu ilaahay wuu ogyahay khaa'inata alacyuni indhaha markaa wax khiyaameeye wamaa tukfi suduuru laabuhu waxay qarinayaanba ilaahay wuu ogyahay ee ka digtoonaadoo iska ilaaliya khaa'inata alacyun waxaa lagu fasiray ee isha markaa eegaysa wax ka xaaraana iyadoo aan doonahayn in la dhaado ama la fahmo soo ma aragtid sida qofkii dumarkii ka eegaya daaqadoo kale ka eegaya ama iyagoo kasii jeedaba eegaayo ama markaa markay soo eegtana ka jeedsanayo mid aan eegahayn iska dhigayo markay kasii jeedsatana ku qacsiinaya soo ma aragtid ta noocaasa weeye oo waxaa dhici karta makhluuqii ama ciddii uu eegayay inaanay dareensanayn laakiin ilaahay baa og jalla wacala allaha ka sarreeya ayaa arkaya oo daalacanaya weeye marka haddii arrintaasoo kale kugu timaado waa inaad ogaato ilaahay inuu ku arkaayo haddii qofkani xataa aanu ku arkahayn aad eegaysa waa arrin adag wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi ina rabbaka rabbigaagu labilmirsaad dhufayska ayuu ugu jiraa dadkaasi qaldama ee dariiqa suuban seegay ee rabbi ka soo warramay mid walbana wixii uu camal falay ee xumaa waxa weeye uu u diyaariyaa baalkiisa وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عnه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu uhi kutiba عlى بنi aadama ibnu aadamka waxaa lagu qoray oo loo qadaray nasiibuhu dheeftiisa min azinaa zinada uu ka helaayo mudrikun daalika ay huwa isagu mudrikun daalika arrinkaa mid gaadhaayo weeye laa maxaala lagama maarmaana u weeye oo wixii ilaahay jalla wacalaa zinada qof walba uga qoray uu uga qadaray waa mid maaragtay ku dhacaya alcaynaani labada indhood zinaahumaa zinadoodu annadaru fiirinta weeye eegmo waludunaani labada dhagoodna zinaahuma alistimaacu zinadoodu waa dhegaysiga ay dhegaystaan waxaan markaa loo baahnayn dhegaysigiisa oo aan loo ogolayn wallisaanu carabkana zinaahu zinadiisu alkalaamu hadalka weeyi qof dumaroo markaa ajnabi kaa ah waa inaad waxa weeye la hadasho adal dee weliba aan fiicnayn oo haddii laba kuu roonyo shukaansi iyo wax la midi iyo haasaabo iyo wax la midi ku sugan uu ku jiro walyadu zinaahalbadshu oo dee hadalka keli ahee weliba dantu ay keentay tusaaleha marka wax laga iibinayo oo kale ama dee wax loo dhigayo oo kale hadalka tooska ahi waxba dhib ma laha oo keliyi laakiin hadalka waxa weeye timir laf baa ku jirta ee hadalka wax ku jiraan weeye walyadu gacantana zinaha zinadeedu albadshu waa taabashada warijlu lugtiina zinaha zinadeedu alkhuta waa tallaabadii xagga xun ay u tallaabsato waalqalbu qalbiguna yahwa wuu jeclaysanayaa wayatamanaa wuu tamaniyayaa arrinkaa xubnuhu soo hooyeen ama xubnuhu ay ka shaqeeyeen inuu ku dhaqaaqo oo xumaanta ay dhacdo wayusadiqu daalika arrinkaana waxaa dhabaynaya alfarju xubinka taranka aw yukadibuhu ama isagaa beeninaya muttafaqu calayh wa hada lafdu muslimi wa riwaayat lbukhaariyi mukhtasara marka xadiidka dambe aakhirkiisu xadiidkan aakhirkiisa dambe wuxuu sheegayaa haddii farjigu xubnahaa hore ee la sheegay waa dhambaalkii horta farjiga weeyi oo waxay dhammaantood dabin u yihiin ama sabab u noqonayaan marka wax xaaraana la fiiriyo marka hadal xaaraana la dhegaysta marka hadallo xaaraana marka lagu hadlo marka taataabasha meesha ay timaado marka xumaanta loo socdaalo marka arrinkaasi qalbiga lagu qabto ee laga jeclaysta ee laga tamaniyo arrimahaasoo dhami waa asbaab keenaysa inay xumaanti hee dhacdo marka haddii farjigii intaa uu raaco oo xumaantii qofku farjiga ama xubinka taranka uu ka sameeyo dee zinadii xaqiiqiga ahayd ee kabiirada weyn ahayd ee faaxishada xun ahayd ayaa meeshii xasilaysoo dhacaysa weeye haddiise kale oo arrintaasi aanay raacin ama farjigu aanu raacin dee waxa weeyaan markaa arrimahaa hore waxay noqonayaan sakaa'iru dunuubkii bay noqonayaan oo dee dembigii weynaa kabiirada ahayd zinadii xaqiiqiga ahayd ma xasilin bay noqonaysa ha yeeshe eh arrimahaa horeba waa kuwo xaaraana sidaa awgeed baa cabdillaahi bnu cabbaas radia allahu canhu wa ardaa sida daawuus ka warinaayo wuxuu odhan jiray maa ra'aytu shayan ashbaha bilamami mima qaalahu abu hurayra can inabiyi sala allahu calayhi wasalam lamamka ilaahay qur-aanka ku sheegay oo sakaa'iru dunuub ah xadiidkan wax uga eeg maan aragoo ka shabaha xadiidkan abu hurayra rasuulka ka wariyey waay oo waa aayadda ilaahay yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira ism walfawaaxisha ila alamam soo maaha allamam sakaa'iru dunuub baa lagu fasira markaa sakaa'iru dunuubkii waxaa ka mid a arrimahan xadiidkani sheegaya hore sida eegmadii xaaraanta ahayd iyo dhegaysigii xaaraanta ahaa iyo kuwa ka dambeeya laakiin zinadii xaqiiqiga ahaydee weyneyd hadday dhacdo dee markaa waa kabiiradii weyneyd ciyaadan billah halkaa kolkaa walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa in asbaabtaa hore ee zinada ka horeysa xaqiiqiga layska ilaaliyo o laga fogaado waa in aada iyo aada laysaga ilaaliyo gaar ahaan eegmada eegmada qofku wax ka xaaraana uu eegayo ishqac uu ku siinaya waa leeb sumaysan oo qalbigiisa ku dhacaya eegmadaasina waxay qofka ugu yeedhaysaa inay la sii durugto oo waxa weeye waxaan loo baahnayn oo ka sii dambeeya ay ku rido wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi iyaakum waljuluusa fi uruqaati kala ilaaliya naftiinna iyo inaa fadhiisataan fi uruqaati wadooyinka ariiqyada inaa fadhiisataan waa arrinta dee inaynu ku ibtilaysanay hadda soo maha meelaha wadooyinka iyo meelaha halbowlaha la maraayo maqaaxiyo maydhan baa ka furan oo kuraasi baa saa u wada daadsan ma fahantay kolkaasaa wadaad iyo wabin bal camiraya halkaa dadkina halkanu maraya meeshu waa wada babliga garo qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow maa lanaa min majaalisina buddun maa lanaa nooma sugna min majaalisina golayaashayada iyo meelahaanu fadhiisanno buddun maara nooma sugna nataxadau fiiha waanu ku sheekaysanaa waa isku waraysanaa faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama faidaa abaytum haddaad diideen ila lmajlisa inaad fadhiisataan mooyaane faactuu ariiqa wadada siiya xaqahu xaqiisii siiya qaaluu waxay idhahdeen wamaa xaqu ariiqi wadada xaqeedu waa maxay yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi adu lbasari adu lbasari ay huwa xaqiisu adu lbasari waa in markaa aragga la daboolo oo la laabo ishi oo laga laabo dee dabcan wixii maaragtay xaaraana waa kaafuladaa iyo dhibaatada in la haysto oo dadkaa si wadadaa maraya ay ka ammaan helaan afyaadin midnaanad ku dhibin waradu salaam iyo salaanta in la celiyo cidii ku salaanta walamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar iyo xumaanta in lawanaagga in la faro iyo xumaanta in la reebo muttafaqun calayhi horena waynu usoo marree garo wa can abi alxata zayd bni sahlin radia allahu canhu qaala kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya bilafniyati ha ardaayada markaa daaraha ayaanu fadhinay afniyada waxaa la idhaahdaa meelaha inagu aynu nidhaahno maaragtay daaradda guriga daaradiisa oo kale sooma nidhaah yani xaggiisaa hore guriga meelaha afaafiyadiisa iyo meelaha ku dhadhowe had iyo jeer dadku ay fadhiistaan ee laga soo galo ee dabadda ah halkaasaa looga jeedaa meelahaasaanu markaa fadhinay nataxadau fiihaa xaalaanu isku waraysanayno jaa rasuululahi rasuulka ilaahay baa yimi sal llahu alayhi wasalam oo faqaama calaynaa wuu iskaaya dul taagay oo faqaala wuxuu hi maa lakum walimajaalisi sucuudaati maxaa idin kala galay idinka iyo golayaasha dariiqyada majaalistan meelaha la fadhiista ee dariiqyada ah maxaa idin kala galay maxaa isukin keenay ma iska ilaalisaan fadhiisiga dariiqyada had iyo jeer meelaha dee guryaheenu ay kusii jeedaan ama meeraad ha noqdaan ama guryaheena dee xaafadaha ah dee waa wadda soo maaha ilan guri waliba waduu ku jeedaa gurigu wadduu ku jeedaa marka haddii guriga hortiisii la fadhiistay in waddadii la fadhiya ay noqonaysa oo wax alla wixii waddadaa soo maraaya dad iyo gaadiid laga warhayo maxaa markaa idinkiyo idin kala gelay buu i meelahana fadhidaan ijtanibuu ka fogaada majaalis asucuudaati fadhiisiga dariiqyada iskaga fogaada faqulnaa waxaanu nihi inamaa qacadna waxaanu u fadhiisaynu ligayri maa basin dhibaato la-aan wax sharci ahaan dhibaato a ma wadno ee dhibaato la-aan baanu isaga fadhiisanay qacadna waanu fadhiisanay natadaakaru xaalo aanu markaa waxa weye mudaakaraynayno macnay cilmigii aanu isweydiinayno oo wanataxadau aanu sheekaysanayno iswaraysanayno qaala wuxuu uhi imaa laa haddii kala mi ah faadduu xaqahaa xaqeeda guda qadu lbasar ay wa huwa xaqeeduna qadulbasari waa in araggii waxa weeye la laabo iyo waradu salaam iyo waxusnu lkalaami hadalkaa in la wanaajiyo hadal wanaagsan lagu hadlo rawaahu muslim imaa laa haddii kalese yani in kuntum laa tatrukuunaha bay ka dhigantahay ahlucilmigu leeyihin haddii aad tihiin kuwa aan ka tegahayn oo aydaan arrintaa daynahayn faadduu xaqaha marka had iyo jeer dee carabtuna arrinkaa dhaqan bay iska ilaahan jirto ilaa imakadeedan way sameeyaanoo meelaha guryaha horteeda intay maaragtay sijaayad iyo gogol iyo waxaa dhigtaan inay iskaga shaahayaan ay isku waraystaano meelaha ay iska fadhiistaan asucudaatu bidami saadi walcayni ee aduruqaat wadooyinka weeye dadku markaa ikhwaani baaraka allah fiikum fadhiisiga wadooyinka waa wax jecelo way kusii yaacaan waxay doontaba ha ka ahaatee markaa qofku haddii ay lagama maarmaan u noqoto inuu wadadaa fadhiistaa inuu horta iska daayaa fiican oo albaabka uu iska xidho hadday se suuragal u noqon weydo inuu iska xidho oo ay noqoto inuu fadhiisto dee aadaabtaa iyo akhlaaqdaa wanaagsana ku camal falo soo ma aragtid oo wixii daganee waddada marayo indhihiisa ha ka laabto oo wixii wanaagee maaragtay oo arkee laga tegaayo dadka ha u sheego oo wixii xumaanee la samaynayo dadka ha u diido oo isagu dadka waxa weeyaanu dhibin dhibtii waxaa ka mid ah waxyaaba waxa jira dhibta ka mid oo dadku aanay dhaadahayn dhibtii waxaa ka mid oo waddadii badh in la fadhiisto oo la goosto tusaal ahaan waddadaa marka horeba iska yaraydee dadka iyo baabuurtaba aan ku filayn haddii halkaa kuraasi lasoo daadsado dadkii iyo maraayo baabuurtii lagu cidhiidhiyo miyaanay dhib noqonayn ya ma dhib bay noqonaysaa kafuladaagii markaa qofkaasi ma samaynin waaya qaala wacan jariirin radia allahu canhu qaala saaltu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa waxaan weydiiyey can nadari lfaj'ati daymada kadiska ah daymada kadiska ah waxaa looga jeedaa meelaana dee qof dumaraba ku ogeyn ba ishu kaaga dhacday qac waaba qof dumara waana dhacdaa in badan soo maaha xaggaasunbaa dar ilaahay isaga jaleecday qof dumaray la kulantay waay fa qaala wuxuu uhi isrif basaraka araggaaga leexi isrif leexi basaraka araggaaga oo qac ma ku siisay hala sii macaansanoo ha ku sii wadine markaad qac ku siisay aad aragtayna qof dumaratay markaa ka leexi ma fahanti haddii saaad intaad qac ku siiso dabeetana aad ku sii wado ood la sii macaansato way kugu qorantay ogow waatii xadiid kale ku soo aroortay laysat laka alula laka athaaniya walaysat laka alula aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam ta hore kuguma qoreen qacdaasi laakiin ta labaad way kugu qormaysa haddaad sii wado وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت waxay tihi kuntu waxaan ahaa cinda rasuuli الlahi rasuulka ilaahay agtiisa salى الlahu عalayhi wasalama wa cindahu agtiisana waxaa ku sugnaa maymunatu maymuna bintu xaariث um اlmuminiin faaqbala waxa yimi ibnu umi maktuum صaxaabigii markaa indhaha lahaa cajiibka ahaabaayu wadalika arrinkaasina wuxuu ah bacda an umirna bilxijaabi xijaabka intii nala faray dabadeed waqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam ixtajibaa minhu ka xijaabta umu salama iyo dee markaa maymuuno oo la joogo faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow alaysa huwa acmaa soo maaha nin indhala sooma indhala-a laa yubsirunaa walaa yacrifunaa laa yubsirunaa oo soo maaha midaana arkahayn walaa yacrifunaa nana garanahayn faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama afacamya waani antumaa idinku miyaa indhala'diin hadduu isagu indhala' yahay idinku miyaa indhaladiin alastumaa tubsiraanihiisoo idinkuba arki maysaan rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidku waa xadiid xasan oo saxiixa saasuu yidhi laakiin xadiidku waa daciif alimaamu alalbaniyuna wuu daciifiyey sababtuna waxay tahay nin la yidhaha nabhaan mawla umi salama ayaa sanadkiisa ku jira wahuwa daciifun waxaa markaa jira oo halkan ahlulcilmigu ay kaga hadlayaan bal waxaad ka warantaa ninkii inaanu qofkii dumar hayd iska fiirin karin ligayri xaajatin sharciya waa la garta dumarkii ka waran raggii ma eegi karaan iyagu ma eegi karaan ya bacdu ahlilcilmi baa waxay idhaahdeen raggu wayska dumarku iyagu ragga way iska eegi karaan waxba dhib ma laha inay ragga ajaanibtaa dumarku iska eegaan bay idhaahdeen haddii eegmistaas aanay ahayn nadaru tamatuc oo shahwa haddaanay eegistaa maaragta ku raaxaysanayn oo dee shahwad iyo wax lamida iyo doonisyo waxyaabahaas aanay la socon dee way iska eegi karaan bu idhaha taana waxyaabahay u qabsadeen waxaa ka mid a dee dumarkii raggii marka loo diiday dumarka inay eegaan dumarkii xijaabtaa la yidhi laakiin raggii lama odhan xijaabta soo maha haddii eegista ragguna ay xaaraan lahaan lahayd raggana xijaabtaa la odhan laha ba idhaha soo ma aragtid waaya waxyaabaha kale deliishadeen waxaa ka mid a xadiidkii caaisha ee ay tilmaamaysay rasuulku sala allahu alayhi wasalam maalin inuu tusay niman xabashiahoo markaa ciyaaraya maalin ciida oo waxyaaba markaa qalab ay siteen ku ciyaaraya waay bacdu ahlilcilmi baa sidaa maray laakiin sidaa ahlulcilmigu u badan yihiin waxa weeye saxiixana ahi sida aanay ninka ugu bannaanayn haweenaydii ajnabiyadda ahayd inuu iska eegaa ayaanay haweenaydiina ugu bannaanayn ninkiina iska eegto akaru ahli lcilmina waa siday maray waxaa u daliila aayadda qur-aankaabaa ku cadbadde waqul lilmuuminaati yaqdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna oo xadiidka caaisha maxaa lagaga jawaabaya haddii la idhaha ka waran dee waxaa lagaga jawaabayaa in la idhahda caaishin ragga qudhoodaba ma eegahayne qalabkii iyo waxyaabahay wadwadeen baa suuragala inay eegeysay soo ma aragtid oo markaa waxa weeye inay ragga qudhooda eegeysay ma cadda waayahay waxyaabaha cajiibkaana waxaa ka mid ah indhaha la laabayaa qalbiga faa'iido badan bay u leeyihin saa awgeed baa ilahay idhi daalika askaa lahum arrinkaasaa u tahaaro badan saasaa qalbigoodu daahir ku noqonaya inuu waxa weye araggii laabo oo xataa fahamku qofku ugu kordhaya soo ma aragtid haddii laakiin indhaha aada furtood sii dayso meel walba ay galaan waxa weeye dhib badan bay leedahay qaala وعan abi saciidi radي الlahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi laa yanduru ma eegaayo alrajulu ninku ilaa cawrati الrajuli ninka cawradiisa eegi maayo ilaa cawrati الrajuli ninka cawradiisa ma eegayo macnihi aanu eegin wala اlmarأaةu haweenayduna ma eegaysa ilaa cawrati اlmarأati haweenayda kale cawradeeda macniyo eegin walaa yufdi ma gaadhayo alrajulu ninku ila الrajuli qof ninka kale fii hawbin waaxidin mara keliya ku gaadhi maayo oo mara keliya wada huwan maayaan iyagoo qaawanoo wax dharoo kale aan xidhnayn walaa tufdi ma gaadhaysa almaratu haweenayduna ila almarati haweenaydii fii thawbi lwaaxidi mara kelida rawaahu muslim aniyaanay gaadhin oo arrinkaa aanay samaynin ifdaagani haddaba laa yufdi waa min alifdaa ifdaaguna waa alwusuul weeye macnuhuna waxa weeye laa yasilu ilayhi fii thawbin waaxidin falaa yadajica mutajaridayni taxta thawbin waaxid waxaa la diidan yahay waxa weeye laba nin inay maro qura dusha ka wada huwadaan oo maradaasoo keliya hun markaa ay jamciso iyagoo wax dhar oo kale heh aan xidhnayn kadalika labadii dumar ahaa iyagana saas oo kale inay maro keliya dusha ka wada huwadaan iyagoo markaa aan wax maryo ah oo kala xidhnayn oo waxba uga hoosayn arrinta noocaasa waa la diiday sababtuna waxay tahay waa khashyat aliftitaan yah iyadoo maaragtay laga baqanayo inay ku fitnoobaan oo la awdaayo albaabkii faaxishada iyo xumaantu ay ka iman lahayd waayahay ayaa arrinka noocaasa la diiday labada markaa lamaano iyagu waa iska halkooda weeye labada qof ee lamaanaha ahi iyada waxa weeyaan markaa waa halkeeda baabu taxriimi alkhalwati laakiin haddii dee dhar kale la xidhan yihi tusaale ahaan garamadii iyo nigisyadii iyo dharkii dee hoose iyo waxyaabo kale la xidhan yahay waxba dee dhib ma laha inay labada qof ay maro wada huwadaan labada nin tusaale ahaan ma labada dumare dhaxan oo kale ay tusaale ahaan busto dusha ka wada huwadaan ama go weyn ama wax kaloo adag waxba dhib male taas laakiin waa marka he aanay waxba uga hoosaynin maradan sare weeye baabu taxriimi alkhalwati biاljnabiyati wuxuu baab u yahay xarimista la xarime alkhalwati in lala gooni noqdo biاlajnabiyati haweeney ajnabiyada haweeney ajnabiyada in lala gooni noqdo xarimista la xarimay buu baab u yahay oo waxa weeyaan maaragtay guri gaala tusaale ahaan lala galo qof qumaf dumar ah guri gaar ah waxa weeye lala galo ama gaari waxa weeye lagula gaar noqdo tii guryahana imaka waxaba ka dartay tii gawaadhida soo maaha xaba tagsiya haweeneydu iska kiraysanaysaa iyad iyo kaa tagsiga ay kiraysatay ayaa dee caawa o dhan meelaha iska maraya ama halkay dee doonaysab ayuu geynaya soo maha de waa khalwo ilan labadoodii oo keliya ayuunbaa ku wada jira moogta marka arrinka had iyo jeer dumarka in loo sheego oo la baro ayaa fiican kumana baraarugsano dumarku moogta waa tagsiilay ka odhanayaano kani waa tagsiile tagsiilo miyaanu nin ahayn ya qaala allahu tacaala alla wuxu uhi waidaa sa'altumuuhunna haddaa weydiisanaysaan dumarka mataacan alaab fasaluuhunna weydiista min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii ama dabadii ka weydiista ay min waraa'i sitrin oo dumarka rasuulkay ku soo degtay aayaadkani gaar ahaan ku saabsanaayo dumar oo dhanna dee insha allah xukunka noocaas uu koobsanaya marka haweeneydii markaad wax weydiisanayso iyadoo bilaa xijaaba daf ha u odhane oo wixii aad ka qaadaysa ama weydiinaysa sidaa ha ku weydiinine daaha dabadiisa ama guriga dabadiisa ama qolka dabadiisa oo kale dabadiisa oo kale ayaad istaagi karta halkaasaad kala hadli karta ama waxaad weydiinayso aad hee ka weydiin karaysaa wey waay iyadoo laakiin xijaaban oo haweeneydii xijaab xidhan dee wax waa la weydiin karaa soo maha waa kuwii dumarku dee waktigii rasuulka sala allahu alay slam way soo bixi jireen waxna way iibsan jireen bale rasuulka intay u yimaadaan sala allahu alay wasalam ee fatwo weydiin jireen soo maha waay markaa dumarkii laba xijaab laguma waajibine waxa weeye macni marka ay bilaa xijaabka yihiin fasaluuhuna min waraa'i xijaab وعn cقبة بن cاamiri رadي الله عnه أنa رasuul الlahi slى الlه عaليهi وsلم qaala wuxu uhi إyaakum والdخuula عalى النisaء waxaan idinka digayaa inaa u gashaan dumarkii yani ka ilaaliya naftiina aلdukhuula عalى النisaء dumarka inaa u gashaan oo dumarkii ajnabiyaadka ahaa raggooduna aanay la joogin faqaala rajulu nin baa wuxuu ihi ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid a afara'ayta waxaad ka warantaa alxamwa bal dumaashiga ka waran rasuulka ilaahay dumaashiga waa qaraabada ninka qaala wuxuu ihi alxamu dumaashigu almowtu waaba geeri isagu waaba ka ugu sii daran muttafaqun calayh xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dumarkii in loo galgalo iyo in lala khalwoodo inaanay markaa waxa weeye bannaanayn rasuulku waa inooga digayaa sala allahu alay wasalam waayo dee halkaa wax wanaagsan baan ka soo soconba oo qof dumar iyo nin hadday isku gaar noqdaan sida xadiid kale ku soo aroorta shaydaankaa sadexeeya shaydaanka ahee sadexeeye shaydaankuna wuxuu ka shaqaynaya waa la yaqaanaa taasi waa mid waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa raggan had iyo jeereen ninka isxigaan ama xigaalka ninka ah inay kuwa ugu sii daran yihiin sababtu waxay tahay ba ahlucilmigu idhaahdeen dee had iyo jeer waxaa laga yaabaa inay u yimaadaanoo haweeneydu way garanaysaa dee wixii waa ehelkiibuu ka mid yahi moogta gurigiibu hadduu doono iskaga nool yahayba marka dumarkuna noocaa soomaalidu waa tii ka mahmahdee tii dumarnina yaqaanaan col ma moodaan dumarnina yaqaanaan col ma moodaan marka haddii aan dee arrintaa laga taxadirin waxaa iska dhici karta in shaydaanku marka dambe uu isku fitneeyo sida dhacdayba de waanay dhacday bayn badan markaa xamiga waxa isaga mowt loogu sii sheegay dee dadka kale had iyo jeer wuu ka dhowyo meeshii buu joogaa meesha wuu soo booqanayaayo haweenaydii sida ajaanibtiiyo dadka kale ay uga taxadiraysa uga taxadiri mayso isagoo dee way garanaysaayo sheekooyin iska macmacaanbu hadduu doono u saarayaa isla garanayaanoo sidaasaa deetana aafa ku imanaysa qaala wuxuu idhi alxamu qariibu zawji weey waa ninka dadka xiga ka akhiihi sida walaalkii iyo wabni akhiihi adeerka inan kugu yahay iyo wabni camihi in adeerkii waa sida kuwaas oo kale wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yakhluwanna yaanuu la gaar noqonin axaduku midkiin biimra'atin haweeney ilaa maca dii maxramin maxram inuu meesha jooga maahaane maxram mid u saaxiib ah oo macnii lahaa iyada maxram u adee cid iyada maxram u ah inuu la joogo mooyaane midkiin yaanu la gaar noqon haweeney yaanu la gaar noqon muttafaqun calayh xataa marka dhakhtarku haday noqoto in laga maarmi waayo dhakhtarka ninka ah waa sida imanka waddankeena inaga ku badane oo markaa la doono inuu haweeneydii daweeyo dhakhaatiirtu inay dee iyagu meelaha iskala galaan bay doonaan aan combyuter baanu marinaynay ama maaragtay waxa weeye caynkan iyo caynkan marka waa in xataa markaa cid maxrami ay la joogto cid maxrami hee waa inay la joogto ninkeedu raaco tusaale ahaan ama dee walaalkeed ama cid kaloo maxram ama aabaheedu raaco waxaad ka warantaa marka la doonaayo in dumarkii la guursado miyaan keligood guri loogu geli karin si arrimaha looga dhammeeyo ya maya marka sharciga loo noqdo dee inaga dhaqankeena iyo sharciga waa kale laba mogta sharciga marka loo noqdo wax kuu banaynaya haweenaydii meel gaara ugu tagoo deetana la sheekayso oo guur iyo wax lamida kala hadal wax kuu banaynaya anugu ma garanayo ma fahamte waxay ahlucilmigu leeyihiin waxaa la samayn karaa haddii laga maarmi waayo de waxa weeye iyadoo maxramkeedii la joogo waa in lala hadlo ma garata ila waxaad wadaa maaragtay kootarabaan ma wadid moogta wax saxaad ka hadlaysaa sharciga oo dhaqana oo aan dhib lahayn wa can buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama xurmatu nisaai lmujaahidiina xaaraannimada dumarka mujaahidiintu ay xaaraan ka yihiin cala alqaacidiina kuwii iyagu maaragtay joogay ee aan jihaadka u bixin ka xurmati ummahaatihim waa xaaraanta ay hooyooyinkood ka yihiin oo kale maa min rajulin in ma jirin ninkaasoo min alqaacidiina ka mid a kuwa fadhiya ee iyagu aan jihaadkii ka raacin oo yakhlufu uu dabamaraayo rajulan ninkaasoo min almujaahidiina mujaahidiinta ka mida fii ahlihi ahlkiisa u dabamaraya oo fa yakuunahu fiihim ku khiyaamaynaya oo waxxun ula dabamaraya khiyaamo iyo maaragtay waxa weye wax la mid ah xumaan ula dabamaraya ilaa wuqifa lahu waa loo soo joojinaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama wuqifa weeye aniga waqafa buu qoraya wuqifa lahu waa loo soo joojinaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama oo fa yaahudu wuxuu ka qaadanayaa min xasanaatihi xasanaadkiisa maa shaa intuu doono xataa yardaa ilaa uu raalli ka noqonayo uma altafata ilaynaa dabadeetana rasuulku uuna soo daymooday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo fa qaala wuxuu ihi maa danukum maxaa u malaynaysaan rawaahu muslim oo maalinka qiyaame ee qof waliba uu xasanadoonka iyo xasanadoonka u yahay ee qof waliba uu taagan yahay ama jecel yahay naftiisu inay badbaado ya maxaad umalayn in qof la yidhi xasanaadkiisii waa kaasa guro ilaa iyo intaad raalli ka noqonayso dadkana had iyo jeer waxaa lagu abuuray oo muftuurin ay ku yihiin xirsi iyo haddii alaba kuu roon yahay laxa jeclo marka maalinkaa qiyaame ee baahida badani jirtee xasanaadka iyo loo baahan yahay acmaasha wanaagsan maxaad umalaynaysaa nin la yidhi guro xasanaadkiisa guro in alla intaad adigu raalli noqonayso waxaa laga yaabaa inaanu midh kaga tegin de soo maaha waa arrin adag wey famaa danukum maa danukum maxaa u malaynaysaa marka xadiidkana waa xadiis cadiima weeye baasha zinada la idhaahdaa iyadoo marka horeba wada xun haddana way sii kala xuntay oo dee xadiiskii kale saxiixu waa kii sheegayey zinada markaa qofku uu ku sameeyo haweeneyda jaarkiisu inay ka xun tahay hee sinooyinka kale aada uga daran tahay ma fahamte waxa ugu sii xun taa ninku nin mujaahid ahoo jihaad u baxay iyo inuu islaamka difaaco nin u baxay taa uu waxa weeyaan maaragtay nin kale xaaskiisa usoo weydaaranayo usoo dabamarayo ta ugu xuni waa taa oo halkii la doonayo inuu daacad u noqdo uu sii ilaaliyo o uu kasii warhayo kusii dhawaaqo oo uu naftood iyo maalkoodaba usii ilaaliyo ayuu khiyaamo ula soo dabamaray soo maha markaa xumaantaasay leedahay sidii mid hooyadii ka zinaystay oo kale weeye ayuu la dembiyey ciyaadan billaah waa arrin xun oo foolxumo weyna ta kale waxaa xadiidka ku sugan mujaahidiinta qudhoodii oo loo qalbi qaboojinayo o la dejinayo qofka mujaahidkii markuu ogaado inaan waxa weeye dumarkiisi iyo carruurtiisi iyo cidi u weydaaran ahayn intaa uu maqan yahay ee waxa weeye cadowgu iskarawaya soo maha haddii kale waxaa dhici karta inuu ka fikira iyagiio iyagii ka warwaro oo dadka qaarkood ay maaragta hore usoo dhaqsadaan ay usoo noqdaan marka taasina taa weeye baabu taxriimi tashabuhi rijaali binisaai wanisaai birijaali waxa walaalayaal baabkaa intaanan dhaafin aada iyo aada maanta u faafsan oo dhallinyarta ku badan inay waxa weeyaan iska sheekaystaan dumarka iyo ragga maaragta aan isgeyin oo telefoonada iyo aalaadkan casriga aada iyo aada looga wada hadlo runtii waa dhaqaanada jira ee xun bay ka mid tahay marka waxaan filayaa horena inaynu iskugu baraarujinaye arrinkaa waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ahi ee wax fahansanay waa inuu iska ilaaliyo haweeney aanu qabin inuu caawo dhan markaa hiida guro oo uu telefoonka kala hadlo waa inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo baabu taxriimi tashabuhi rijaali binisaai wanisaai birijaali wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay raggu inay isku shabahaan oo isu ekaysiiyaan binisaai dumarka dumarkuna ay ragga isu ekaysiiyaan fii libaasin xagga labiska wa xarakatin iyo waxa weeye xagga dhaqdhaqaaqa iyo wakayri daalika kaa waxaan ahayn ah inay isaga ekaysiiyaan lama ogola sababtuna waxay tahay arrinkaa khalqigii ilaahay oo la bedelayaa ku jirta oo dumarkiina ilaahay saasuu u abuuray raggiina sida ah mid waliba sidii ilaahay u abuuray inuu ku socdaa maaragtay ayaa la gudboon can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala lacana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu nacdalay sala allahu alayhi wasalam almukhanathiina ragga kuwa dumarka isu ekaysiiya min arijaali ragga ka mid a iyo wlmutarajilaati kuwa ragga isu ekaysiiya min anisaai dumarka ka mida rasuulku waa nacdalay sala allahu alayhi wasalama wuu nacdal waayahay marka almukhanathiin waxaa looga jeedaa riwaayadan soo socotaa sii caddayn doonta eh kuwa barhnaagood iyo wax la idhaahdaba ragga dumarka isu ekekeysiya ee inay sidooda u hadlaan isku daya hadal yaroo maaragtay hadal dumara ay ku hadlaan ama waxa weeye timaha sidooda oo kale u feedhay sidooda ula baxay sidooda u dabte e qaarkood laga yaabo inay dharkooda xidhaane adigu dumarka isku shabaho wakadaalika dumarka ragga isku shabaha ee isku daya inay dharkooda kala xidhaan oy sidooda u hadlaan oy waxa weeyaan maragt sidooda isu adadkeeyaan iyo xila hadday iska khilqi tahay ka waran oo ninkan iska cod dumar buu marka horeba leeyihi ama haweenaydani waxay iska leedahay codka raggoo kale waana iska dhacdaa soo maaha dee taa qofkii dembi kuma leh laakiin saasooy tahay waxay ahlucilmigu leeyiin waa inuu qofku ku dadaalo inuu iska suuliyo shabaha jinsiga kale ku jira inuu iska suuliyo ayaa fiican oo ku dadaalo suu isaga suulin laha beri horaa waxaa jirtay qof dumar ahoo cod weyneyd oo cod weyneyd markay hadlaysa ninunbaa lamoodi haddaanu qofku bidhaanteeda arkahayn inuu nin hadlayunbaa la moodi jiray waa iska cajaa'ib moogtay dabadeetana shaw dumar baa telefoonkeeda ee halkaasay meherad ku haysatay ayaa show dumar dumar baa telefoonkeeda soo garaacay waxaan ku nasiibidi la idhaa iyo dee qiyaastii ujeediy dabadeetana waxay tihi nin baan isaga dhigayba ah waa anigiyo ka waran ya ma garata marka calaa kulli xaal waxa weeye sidii baabay nin markaa ku mooday ilaa dee markii dambe ay iska caddaatay marka calaa kulli xaal way iska dhici kartaa dee qofka inuu maaragtay ilaahay jala wacala sidaa u abo wa fii riwaayatin riwaayad kale oo bukhaarigu warinaya waxaa ku sugnayd lacana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu nacdalay sala allahu alayhi wasalam almutashabihiina kuwa isku shabaha min arijaali ragga xaal ay ka mid yihiin binisaai dumarka isku shabaha iyo wlmutashabihaati kuwa isku shabaha min anisaai dumarka xaal ay ka mid yihiin birijaali ragga rawaahu lbukhaariyu wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu nacdalay alrajula ninka yalbasu xidhanaya libsata almar'ati labiska haweenayda siday haweenaydu u labisata u labisanaya iyo dharkeeda iyo wixii lamida walmar'ata iyo haweenayda talbasu xidhanaysa libsata arajuli labiska waxa weeye ninka siday ninku u labisto hay-adda iyo qaabka ninku u labisto u labisanaysa rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiisku waa xadiis saxiixa weeye markaa dhinacyada ugu badan ee layska shabaha maxaa ka mid ah xaggii dharkii oo iyo kabihii iyo waxyaabaha la midka ah waay waa dabeecad xun moogta wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama sinfaani laba noocoo min ahli naari ahlu naarka ka mida lam arahumaa weli ma arag indhaha weli ma saarin way isa soo bixi doonaan macnuhu weeye tanina waa min calaamaati nubuwa calaamadihii waxay ka mid tahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam nebinimadiisa arrimaha tilmaamaya qowmun duul weeye sinfiga koobaad macahum sita siyaadun shaabuugiyo ka adnaabi albaqari dabada ladoo kale ah siyaadkaasoo yadribuuna biha naasa dadka ay ku garaacayaan garaacay ku garaacayaana bixaq maahe waa bikayri xaq xaq dara weeye waxaa kuwaana lagu fasiray bilaysyada mararka qaar waxa weeye iyo ciidamada soo baxa ee site markaa shaabugyada iyo ulaha dhaadheer ee dadka ay markay doonaan iskaga garaacaan si xaq darra ah wa nisaaun iyo dumar kaasiyaatun wa xidhan oo caariyaatun haddana qaawan mumiilaatun xaqa dadka ka leexinaya maa'ilaatun iyaguna xaqii ka leexsan kuwaasoo ru'uusuhunna madaxyadoodu kaasnimati lbukti lmaa'ila sida kuruska geela leexsan sida geela hays kalehoo kale madaxoodu uu yahay geela hays kale macnii geela kuriska lh kuriskiisu saa u leexsan yahay wey laa yadkhulna aljannata jannada ma gelayaan walaa yajidna riixaha urteedana heli maayaan wa ina riixaha urteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada meel intaa iyo intaa loo socdo xadiis kale wuxuu sheegaya shan boqol oo sano meel loo socdo rawaahu muslimun muslim baa wariyey markaa qeybta hore waa raggaa ulaha sitee dadka iskaga garaacaya qeybta labaadna waa dumarkaa wa xidhan ee haddana qaawan sheekhaa inoo fasiri doono bal waxyaabaha hadda looga jeedi karo sida isu qabanaysa kaasiyaat iyo caariyaad mumiilaatun maa'ilaatun qudheedana tafaasiir baa ku jirtae sheekha ayaa maaragta inoo balballaadhinaya waay qaala wuxuu ihi macnaa kaasiyaatun ay min nicmati illaahi caariyaatun min shukriha kaasiyaatun min nicmati illahi nicmada ilaahay ayay waxa weeyaan maaragtay xidhan yihiin oo nicmadii ilaahay baa ilahay baa u nicmeeyey haddana caariyaatu min shukriha mahadnaqa ayay ka mahadnaqa nicmada ilaahay bay ka qaawan yihin macnahaasina waa mid baciida weeye wa qiila waxaa kaloo la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye tasturu waxay asturaysaa bacda badaniha jidhkeedii barh ka mid ay asturaysaa wa takshifu bacdahu barhkiina way faydaysaa idhaaran iyadoo muujinaysa lijamaaliha quruxdeeda iyo wanaxwihi waxa la midka ah oo jidhkii la doonaayo ay waajibka ahayd inay wada asturtay badhna qarinaysa badhna muujinaysa sida qoortii iyo timihii hadday doontay iyo wejigii iyo gacmihii iyo cududihii iyo kubabkii iyo wax lamid ay muujinaysa si ay dee quruxdeeda usoo bandhigto loo arko shaki male macnahaas inuu soo gelayo waqiila waxaa kaloo la yidhi talbas waxay xidhanaysaa thawban maro maradaasoo raqiiqan khafiif ah oo yasifu sifaynaya lowna badaniha midabka jidhkeeda sifaynaya macnahana waa macnahaad mooddo inuu ugu sii xoog badan yahay marka lafdiga xadiidka la eego waay kaa hore qudhiisana wuu koobsanaya oo maro way xidhan tahay oo mid wa xidhan laakiin maradii mid wax asturaysa maaha waa maro khafiif ahoo jidhkii laga arkaayo xataa midabkii jidhka laga arkaayo wey shaki male inay soo gelayaan labaduba kadaalika waxaa soo gelaya haddee haweenayda xidhato maro ku dhegsan oo dhajis ah oo waxa weeyaan markaa cawradii sifaynaya soo ma aragtid iyaduna waxaa ku dhawoobaysa ina waa xidhantahy haddana qaawantii baa ku dhawoobaysa kullu daalika way soo hoosgelayeen waana waxyaabaha markaa maanta in badan caanka ah ciyaadan billaah dumarka waa in arrintaa la gaadhsiiyo waxaa taas inoo caddaynaysaa haweenayd oo cawradeeda asturi weydaa waxay keenaysaa oo xijaaban weydaa naar inay gashay keenaysaa naar inay gasho arrin la fududaysan kara maa wa macnaa maailaatun qiila waxaa la yidhi can طaacati illaahi طaacada ilaahay bay ka leexsan yihiin tacaala wamaa yalzamuhuna iyo waxa uu ku laasimayo xifduhu ilaalintiisu mumiilaatun an yucalimna waxay barayaan hayrahuna kayrkood ficlahuna almadmuuma ficilkooda madmuumkaa bay kayrkoodna barayaan markaa maailaat iyaguna way leexdeen dadka kalena way leexinayaanoo xumaantay barayaan weyi wa qiila waxaa kaloo la yidhi maailaatun ay yamshiina way soconayaan mutabaktiraatin iyagoo maaragtay iskibkibrinaayo oo isweynaysiinaayo oo waxa weeyaan maaragtay ee isjajabinayo oo iska xaragaysan mumilaatun ay liaktaafihinna garbahooday leexleexinayaan oo isjajabinayaan marka waqiila waxaa kaloo layidhi maailaatun yamtashitna way shanlaysanayaan ama way feedhanayaan almishyata almaylaaa feedhashada waxa weeyaan maaragtay ee leexsan bay feedhanayaan wa hiya iyadu mishtatu lbaqaaya dumarka xunxun hee dumarka xunxun ee baqaayaadka ah waa maaragtay feedhashadooda qaabkay u feedhaan wey wa mumilaatun yumashitna waxay maaragtay u feedhayaan hayrahunna kayrkood tilka almishtata feedhninka noocaas waaye marka adigu calaa kulli xaal macaanidaasoo dhan waa lagu fasiray wax alla wixii lafdigu uu qaadi karana waa lagu xambaari karaya waa kuwa xaqii ka baydhay dadkana duwaaya ayaa ugu caamsan wa ru'uusuhunna kaasnimati lbukti taana macnaheedu waxa weeye yukabirnaha way weyneynayaan madaxii oo madaxiibay ama timo badan ha ku guraan ama waxyaabo kale dhar iyo waxyaabo kale ha ku guraane madaxiibay weyneynayaanoo wayucadimnaha waxay ku weyneynayaan bilaffi cimaamatin cimaamad inay ku duudubaan cisaabatin ama mara aw naxwi ama wax la midka ah oo waxbay ku gurayaan madaxiiba wax ku gurayaan oo ku dhisayaan oo ku dhisayaan ilaa waxa weeye wixii madaxa ka sarreeya uu dhankaa u ciiro soo maaragtid sidii geeliha iska lahaa uu dhankaa waxa weeye u ciiro oo kale si kastaba ha haatee labadaa qoloba waa ahlunaarka weeye baabu nahyi cani tashabuhi bishaytaani waalkufaari wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay cani tashabuhi in laysoo ekaysiiyo bishaytaani shaytaankiiyo walkufaari gaalada ma banaana in midnaba laysoo ekaysiiya wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa taakulu waxba ha ku cunina bishimaali bidixda ina shayطaana maxaa yeelay shayطaanka yaأkulu ku cuno wayashrabu ku caba bishimaalihi rawahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal laa yaأkulana axadukum bishimaalihi walaa yashrabana biha midkin yaanu bidixda wax ku cunin kuna cabin faina shayطaana maxaa yeelay shayطaanka ayaa yaأkulu wax ku cuna bishimaalihi oo wayashrabu biha wax ku caba rawahu muslim marka arrinkaas waa mamnuuc weeye lama ogola qofkaad aragtee bidixda wax ku cunayana u sheego sidii rasuulkuba ninkii aynu soo marray uu baraarujiyey calayhi salaatu wasalaam adiguna u baraaruji wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi ina alyahuuda nimanka yahuud laydhaha iyo wanasaara kiristaanku laa yasbiquuna ma cilaansadaanoo waxa weeyaan maaragtay xinno iyo waxyaabo lamida ma marsadaan ee fakhaalifuuhum khilaafa idinku khilaafa oo garhkiinna iyo timihiinna iyo caddaankaasi ka bedela muttafaqun calayhi wuxuu ihi almuraadu khidaabu shacri lixyati wاra'si alabyadi bisufratin aw xumratin almuraadu waxaa looga jeedaa waxa weeye khidaabu shacri lixyati wاra'si timihii garhka iyo kuwii madaxa in lagu khadaabo oo lagu cilaano la mariyo lagu sibaaqiyo macni lagu midabeeyo ee timihii alabyadi caddaa bisufratin cawlaan midab cawlan aw xumratin ama midab cas waa ma sawaadu madowgii miyaa famanhiyun canhu isaga waa laysu diiday kamaa sanadkuru sida aynu ku sheegi doono fi lbaabi bacdahu baabka soo socda insha allahu tacala marka madowgun baa la diiday laakiin midabadii kale dhib ma laha oo waa lagu bedeli karaa weeye waay halkaa aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online